bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal duhurfayla waliba ha ka dhawaada sanawarka duhurnamo idaacadda raadiyo baydhabo qodobadu warkaana duhurnamo aysan ka dhigi doontaanna waliba markaasi ku mid ahaa gudoomiye mursal oo arrimo doorashooyinka kula hadlay ee safiirka sweden doorashada kuraast ku tirsan aqalka sare oo jeeka kudhiidi kudhiidoon magaalada jowhara safiirka soomaaliya ee shiinaha oon qeyb galay kulan laxariira ee lagu xiriiray caaladda internetka shiinaha ay arabto markaasi wetland hanti dhowraha guud ee qaranka oo taageero ku dalbaday midooda yuruba shirka laasaanood anka furumi guddi laka dhawaaqay iyo weli markaasi cabdiweli cali gaas iyo farmaajo iyo roob leh weliba waa ini markaasi iyo dhaqaqa dhiniga doorashooyinka anka mashquulna kiiska ikraan tahliil weerar madaafiya oo laka qaaday saldhig ka yaala shabeellada dhexe dowladda turkiga oo ambaaraday qaraxii kudhihi magaalada muqdisho akhbaaraadka bannaanka warkaana duhurnama iska dhiga doontaan khilaaf kudhihi ee bilowgii xogaanka taalibaan iyo kuurida koonfureed oo sheegtay in pyongyang iyo tijaabadii lama gantaal oo bilistig e waayahay dhegeystayaal weliba waada hornamo ee arbacata taarikhdan ee kabeeganta tumi shanta bil iyo sagaalaad lamada kun labaati kooda hagdhawaada qodobada warkaana duhurnamo oo faahfaahsan waayahay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan weliba jeeka xafiisiga ka qaabilay safiirka cusub ee dowladda sweden iyo hangmagacooda soomaaliya ee beerd lagaad labadan mas-uul weliba kuwada hadaleeno dardargelyowka ah oo loolaka dhammaystirow ee doorashooyinka dalka ka bilowda iyo xaqiijinta qoondada balaanta ee doorashooyinkii oo kaleya gudoomiye mursal weliba mahadnaqays safiirka cusub ee sweden sida dowladda taageera markaasi insiada soomaaliya welina markaasi ku dalbaday iniyo kula shaqeyn dhamaystirka howlahan iyo socda ee doorashooyinka safiirka cusub ee dowladda sweden hangmagacoodii soomaaliya iyo shaqada bilaaway weliba horeyan la kulmay mas-uuliyiin kale oo ku tirsan dowladda soomaaliya welina mas-uuliyiintaas kale kula hadalay dowladda soomaaliya welina usinto badan ee ku hadleen arrimo doorashooyinka ee dalka kudhii doonaa dowladda sweden iyo dowladda soomaaliya weliba sii wada doonta taageerada shalduwan welina mashaaric ka fuliday magaalada muqdisho iyo qaar kumid ee maamul goboleedyada dalka ka jara ninka kale magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle weliba liflaha in mar kale jeekiya kudhiida doorashooyinka kuraasta ku tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ilaa ku doordo doona deegaanada maamulkaasi labaati afar mushax ayaa ka tartarmi doona shanta kursi ee ku hirsan kuraasta aqalka sare ee hirshabelle welina doorashada sacdooyinkani eedanka bilaawda doonta xarunta xildhibaanada ee baarlamaanka maamulkaasi kuraasta weliba anka adag ee doorashooyinka jeeka kudhiyi doona jowhar weliba loo lama doona saddex musharax oo cismaan maxamuud maxamed dufle iyo weliba oo ee safiirka soomaaliya ee kenya iyo maxamed nuur tarsan iyo raage xasan cismaan xooti musharaxiinta doorashooyinka ka tartami doona weliba saacadooyinka laxdhaafi kulamo siyaasadeed laweeldan xildhibaanada hirshabelle welina caasimada maamulkaasi ku socda ololo doorasho xoog leh doorashada ee xalay ku dhiidiy jowhar weliba kuraasto koowaad ee aqalka sare ee hirshabelle ka guuleysay muuse suudi iyolaxow meelo lamada kale landoorday nuur maxamed anjaha iyo weliba ta saddexaad oo ka guuleystay fartuun cabdiqaadir faarax karaamaco oo gacanteega markaasi laga doorday ammaanka guud ee caasimada maamulkaasi weliba siwiin la adkay welina la sugay amniga isla markaasiyana iskula kaalada ciidamada hirshabelle iyo hambooliska dowladda federaalk ee soomaaliya xarama cad iyadoo markaasi hireen inta badan wadooyinka hagalow xarunta baarlamaanka safiirka soomaaliya anfidhi shiinaha ee danjire cawaale cali yana kulun caaladda fogaan araga ee weliba kula qiim galay kala fadhigii sagaalaad ee doodwadaaga xiriirka shiinaha iyo dalalka carabta doodwadaaga weliba ha abaabulay wasaaradda hidaha iyo dhaqanka dowladda shiinaha iyo ururka jaamacadda carabta welina ha qeyb galay ee madax shalduwan oo ku shal socda dowladda carabta iyo weliba shiinaha safiirka cawaale cali ee kulanne weliba markaasi kulankan uusuga sheegay in isdhexgalka xadaaradda carabta iyo shiinaha ay eeta mid muhiim ah oo markaasi dhinigaas islamarkaasna lambaahanyi in shucuubta la bara dhaqamada shashal duwan ee markaasi soomaalida ilaata safiirka soomaaliya ee shiinaha weliba sagaari aan ku hadalay xadaarada iyo ilbaxnimada shiinaha welina tusaalahan qaadaday badmareenkii weynaaye ee shiinaha zeynki oo safar dhiniga badda ee enkakooya soomaaliya bilowgii qarnigii tomisanaada safiir cawaale weliba ka ammaanay dowladda shiinaha dadaaladii kabia hayta isdhexgalka bulsho gaar ee haanasoona dhaqaaqa hayta ganacsi shiinaha laleeyay dalalka shashaldung ee adduunka xantidhowraha guud ee dowladda ee federaalk ee soomaaliya maxamed maxamuud cali weliba jeeka maalinta shalay hayti magaalada caasimada muqdisho kulankala qaaday wakiilo ku socda midooda yurub kulankaasoo dhexmaray xantidhowraha ee qaramada qaranka maxamed maxamuud iyo wakiil ku socday midooda yurub weliba intiisu socday lanku hadalay ee dadaalada ee socdalka eedan dib u habeynta maamulka maareynta maaliyadda iyo weliba dowlad wanaaga dalka saasoo kale lamada dhina weliba isla hadal qaadana sidii lan dardar gelin lahay taageerada farsamo ee midooda yurub iyo siyaasa xafiiska hantidhowraha guud ee qaranka hantidhowraha guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed maxamuud cali weliba midooda yurub aan kama handaqay taageerada markasta el garab teegin xafiiska hantidhowraha qaranka ee hantidhowraha qaranka iyo dib u habeynta maamulka maareynta iyo maaliyadda ee soomaaliya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weliba jeeka arbacee ka furumay shir lanku hadalay dileelka iyo falalka amni darada ee kabadaday magaaladaas welina oo ka sugan yihiin ciidamo ka amar qaado somalilan shirka weliba qaban qaabiyey odayaasha iyo walgaradka ee magaalada laascaanood welina diiradda laga saaray sidii war lanku bedeli lahay xaaladda magaalada laascaanood ee dad fara badan markaasi laka diri garaad jaamac garaad ismaaciil oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka sool weliba ka dhawaaqay guddi ka kooban afartii shaxuunood hanasoona laga qeybsaday beelo degaaw magaalada laascanooda garaad oo shirkan ku hadalay weliba uuse sheegay in xubno guddiga la kulmi doona maalinta baryeto islamarkaasna walaay iyo go-aamiyaan oo dagaal ama nabad iyo oo ka dhaqaaqi doonaan qaar kumid a odayaasha dhaqanka magaalada laascanood weliba yoon dhinisho kulanku ku hadaliyo sheegana in la aqbalo korna in maalin walba dad laisku dila islamarkaasna walbana isku weydanaa magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool weliba hakbadaday dalil qorqeysan oo markaasi lanjeysida mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka ee dan markaasi dilkaasay oo aan ka dambeyntii lanjeysida cabdirasaaq gorodof oo ku tirsanaya golo deegaanka ee magaalada laascanooda dhinihi kale ra-iisul wasaaraha hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas weliba ka hadlay khilaafka xoogan ee dhexeeya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha kaasoona asalka ka haya kiiska maqnaasho ee garaan tahliil cabdiweli cali gaas weliba la hadlay b b c da welin isu sheegay in nasiib dare eta in la khilaafa in iskhilaafaan madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha roble is-oon markaasi sheegay in lamadiyo baaxayn daabisho dowladnimada iyo iskuula baxeen welin cabdiweli cali gaas hadalshintas ka daray in iyo isqabqabsiga dhibaataka iyo dowladnimada soomaaliya socodsiinta howlo howlmaalmeedka ee dowladda iyo howlo doorashooyinka ee halaha wada jeesaday iyo shaqooyinka kale ee dowladaba isqaqabsiga hogaanka dalka weliba salka ka haaya kiiskii garaan tahliil weli lana dhaafal fadaido hay-ada shaqadii weta in markaasi cadaalad ama heer ilaaliyaha iyo weliba soo kale maxkamadda ciidamada balse weliba malaya in qof walba sidii safadow ka wajahayana erey abdiwaligaassaasoo kale abdiwaligaas weliba uu sheegay in waraqada iyo isku jawaabeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhibaato ka sheeno korto mustaqbalka siyaasadeed islamarkaasna walay dalka kudhiya iyo warlamadii mas-uulka inkadambeyntii cabdiweli cali gaas weliba inkabaaqay ra-iisul wasaaraha maadaama uusan awoodo badan la siiyey in arrimo ikraan landhaafa hay-ado garsoorka nagata in markaasi iyo lamadii bahan wada jeysan howlo doorashooyinkeena eri xubno ku tirsan ururka al-shabaab weliba la sheegay in weerar madaafi ay ka qaadeen saldhig ciidamada burundi oo ku tirsan amisom iyo keliya ee deegaanka buhrane ee hoos kuhoos degmada maxadaay ee gobolka shabeellada dhexe dad goobjoogyaal ee weliba yoo sheegana in mardhigan war madaafi weerar madaafi oo kudhiya deegaankaas walinayo markaasi la sheegay inyo ku dhiyaan in ku badan tumo madaafi oo gudo xerada iyo weliba cagaarshaba warar kulibaan iska darahaynah in weerarka madaafi iyo ka daranyin in iyo ka jiraan khasaarooyin ku dhaladay madaaficda balse ilaa hata las rasmiya lan ogayna sida iyo walaandhiyan ciidanka burundigan waliba kasugan saldhigaas waliba la weerarnisheegana la weerarnisheege waliba iyo kajabaan madaafiya xoogan wayna ku dheheen duleedka deegaanka buuran ee gobolka shabeelle dhiniga ee dhawaanyahaydii markii al-shabaab iyo weerar madaafiya ee qaadeen saldhigga ciidamada amisom iyo dowladda iyo kiling degmada elbaara ee gobolka shabeellada dhexe waayahay dhegeystayaal weli warkii dowrama idaacadda radio baydhabo dhegeysaad tan akhbaaraadka banaanka khilaaf wiigan oo hadhaha ka dhex bilowday hogaamiyaalka taalibaan ee ka saabsan sidii la dhasan lahayd dowladda cusub ee afghanistan sidaas waliba b b c da sheegay saraakiil sare oo ku tirsan taalibaan murankan dhexeeya aasaasyaalka kooxda ee mulla cabdullah gani iyo bardar iyo xubno ku tirsan golo wasiirada waliba iskukuwayaan isdhaafwayaan madaxtooyada dhatiya wali jare warar la xaqiijiya oo sheegay in ismadaandhaafka hogaanka taalibaanka tegan iyo eta in markii hore bardaar laka waayay fagaaro maalmooyinka laxdhaafi taalibaanna waliba la wareegtay gacankaxaynta afghanistan bali laxdhaafi tan ilaa xilligaas oon markaasi ka dhawaaqday in dalkaasi dalkaas husceeyey imaaraadka islaamka golo cusub ee meeldeerka gebi ahaanba waliba iyina haano rag-e oo ka koobayin saraakiil sasare oo taalibaan ah haana soona qaarsho aan ku eyin weeraradii la qaada jiray ciidamada mareykanka lamadii san ee laadhaafi dhinii kale kuuriyada waqooyi waliba jeeka arbaa-e lama gantaal oo balistig ee kariday xeebta bari sida iyo sheegahan saraakiil ku tirsan kuuriyada koonfureed maalmo kadib biyoyang waliba xaqiijiday in la riday gantaal nooca ridada dheere waliba tijaabo lamaad ee kuuriya waqooyi ee ka sameeyta toddobaadkan iyo naqdaas hay-adda sirdoonka kuuriyada koonfureed iyo mareykanka waliba ayo sameeyana baaritaan maanamojarawal faahfaahin ayo hogubiyeen gandaaladaas iyo tuurta kuurida waqooyi ra-iisul wasaaraha jabaan ee shoding waliba uuse tilmaamay tijaabada dhiniga gandaalada ee aroodii usoona sheegay in khatar eta nabada iyo weliba amnigana gobolkan khatar eta dhowr sano ee lahdhaafi waqooyiga waqooyiga waliba dhisay barnaamijyo xubka nuclearka ee kadib markii sanadkii lama kontomiyo sagaalki isu burburiyey wadahadalla ee andhehayay mareykanka iyo weliba dalkaasi ee ka saabsanaya in la qaada unaqabateynta islamarkaasna waqooyiga kuuriya usuruujiya saameynta xubka khatarka sameeyoka xubabka khatarka wadadumi afar sano ee kuurida waqooyi weliba tijaabiday boqol iyo konton gantaal oo balistige dhegeystayaal walibaan tan iyo kadhan warkii duhurrama idaacadda raadiyo baydhawson ku inaad mujadan isina soo siiyay waliba in farsameey maxmed nuur dikan kulamada duwan kulmaana asaasay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu